kulankan oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen laamaha kala duwan ee amniga siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwan ayaa duluciisu waxa uu ahaa in laga hortago qulqulatooyinka sii dhici duleedyada degmooyinka hoos dhaco countiga mandera gaar ahaan deegaanka ramu hogaamiyaha xisbiga u d m ahna senatarka countiga mandera mudane cali rooba oo ka hadlayay munaasabadaasi ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka ay ka fikiraan hab walboo dadkan la isugu keeni lahaa waxuuna fariin nabadeed u diray shacabka deegaankaasi maslaxo wax ka fiican ma lahan ummadda barakacadana soo noqda ku dhaha meeshoodii ha ku soo noqdaan waxyaabaha yaryar oo dhaawac la sheegay oo meegta guryo la gubiyo waxaan arrintaana insha allahu tacaala taladeedii marka amniga uu waaro taladan ay fiicnaataan geli doonaa wadahadalku wuu socon yacnii xabad joojin iyo aan aan samayno sidaa laguma aamusayo isla isla markii wadahadalkaa bilaaban doono insha allahu tacaala hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo fariin amniga u gudbinaya beelaha haatani barakaca ku sameeyey qeybo ka tirsan degmooyinka raamu gubayna guryo fara badan xaafado fara badanna haatan keenay in laga barakaco xuseen weyteen mudanaha bariga mandheera oo kulankaasi isaguna ka hadlayaa dhankiisa fariin dhanka amniga u diray waxgaradka kala duwan ee countigaasi mandheera dad walaale ah waaye dad weligood isdigaale ma aha inay isu heeliyaan ma ogin weligood isma digaalen haddana insha allahu annaga waktigayna isma digaali doonaan haddaad ilahay nafta nagu sim waxaa ilaahay mahaddiis ah ilaa waktigan qof dhaawacmi ma jira qof aan duugnina ma jira wixii raamow ka dhacayna annaga waa wada fiirsanayne video aan ka fiirsanayne marka ilaahay aan mahad u celinayna haddii maanta qof aan duugayna aas jirin waxaan in sheegaa hala walaalooba walaaltinimo aan ku noolaana ani mandheera aa layga soo doortay mandheera cid kasta oo soomaali weyn meel ay joogtaba ha joogto waa wada joogaan si nabad ahayna ku nool yihiin gabanatoore ku-xigeenka countiga mandera docor cali maxamed oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in aada ugu faraxsan yahay inaysan jirin qof ilaa iyo haatan ku dhintay darirtii dhex martay dadka deegaankaasi wada dego olo uu jira khasaaro badan dhanka maaliyadda wuxuuna soo dhoweeyey heshiiska sida rasmiga u wada qaateen waxgaradka deegaankaasi degan ani uma malaynayo dad waa ka dambeeyaan waa laazim laakiin isweydii qof muslin ayaa tahay shan salaadood aad tukutaa war markii tala aad adag keentay daraaddeed qof muslin lagu dila ogow arrintaas arrin culus waay haddii ay nabad jirin dhibaato weyn ayaa imaanayso aan nabadda ku dadaalo xildhibaanka degmada lafey laga soo doorto mudane maxamed cabdiqaadir oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in keliya mas-uuliyiinta xil uu ka saaran yahay in fariimaha amniga ay gudbiyaan balse dadka deegaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan sugidda amniga dhexdooda ah iyo wada noolaashaha dadka deegaankaasi ku wada nool maxamed faarax shire v o a garisa